wallaahi horta marka hore waxaan rabaa inaan runtii u tacsiyayo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkii ay ka dhinteen ummadii soomaaliyeed ee qoysaskii iyo waalidkii iyo walaalihii runtii ay ka dhinteen dadkii meeshaas dhibaatada ku gaartay runtii waxay ahayd aafo iyo masiibo qaran waana waxay ila tahay maanta haddii la yidhahdo horta inta dhaawacan allah caafimaad siiyo asaa sida calaasi oo degdega adduunkuna dee waa inuu runtii u gulgulaa meel kastoo laga yimaado dadkaas dhaawaca sidii loo qaadi lahaa sidii loo daaweyn lahaa sidii daryeelkooda runtii noloshooda loogu soo celin lahaa yani siday ahaayeen annagoo dhanna waa inaan gurmanaa soomaaliya o dhanna waa inay runtii jawabka gacanta gelisaa qaaraan la ururiyaa dadkaas aad iyo aad masibo gaartay iyo intii ku dhimatayba dhibka qoysaska ay gaareen sidaan ula qaybsan lahayn tiraanyada iyo dhibka kasoo gaaray dadkaas maanta meesha uga dhamaadeen cumar waxaa tahay siyaasi soomaaliyeed ra-iisul wasaaraad kasoo noqotay soomaaliya madaxdii ugu sarreysay waddankaad mar ahayd maxaa laga baran karaabay kula tahay qaraxyada noocan oo kale ah ama kii ugu dambeeyey ugu halista badnaa ugu dhibaatada badnaa oo dunidao dhan ay ka dhakafaartay soomaalidu maxay ka baran karaan waxay ka baran karaan runtii oo ugu weyn waxa weeye cadaawadda ee dadkan al-shabaab la yidhahda ay u hayaan ummadda soomaaliyeed runtii maanta haddaan wax ka baran karno maanta soomaalida waa inay ogaataa cadaawad aan ummadaas iyo shacabka soomaaliyeed iyo diinteeda iyo degaankeeda iyo dalkeeda aan ahayn oo ay qabaan xaweeraatee inaysan jirin ummadana runtii waxaa isla leeyahay dowlad iyo ummadda shacabka dowladda soomaaliyeed iyo ummadda shacabku inay intay gacanta isqabsadaan ay runtii meel uga soo wareejeystaan arrintan waa ogsoon tahay waagii hore labadii kun iyo sagaalka ee ra-isul wasaaraha ahaa waa tii ciyaal jaamacadda ka qalin jooynaya medicinka oo maanta u ahaan lahaa soomaali yani dadkii daaweyn lahaa takhaatiirta u noqon lahaa waa tii qarax ay la beegsadeen wasiiradii meeshaas joogay oo ku runtii abaalmarinaya dhalinyaradaas qalinjabintii ay ku leedeen ilaa maalintaas ilaa iyo maantana soomaalida waxay ka daliindadaan yareen marka runtii waxay la tahay maanta ummadda soomaalida waxaan u baaqayaa meel kastoo ay joogaan in meel looga soo warejeysto dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed iyo lala shaqeeyo sidii meel looga soo warejeysan lahaa dadkan
laakiin shacabka soomaaliyeed markaad fiiriso shucuurtooda iyo siday uga jawaabeen arrintan iyo sida dhiigga ay isugu deeqeen sida loo gurmaday dad badan baa kafaalo ka faalloonaya arrimahan oo leh shacabka quluubtooda waa nadiif oo waa dad isu soo jeestay oo nabadda iyo horumarka ujeeda laakiin siyaasiyiintaa kala tagsan makula tahay ma kula tahay in dhacdadan ay midayn karto quluubta siyaasiyiinta isdiidan waa ila tahay aniga waxay la tahay runtii waa inaan bogaadiya madaxweynaha ra-isul wasaaraha wasiirada xildhibaanada kulli dadka siyaasiyiinta ee runtii dalka jooga siday uga qayb qaateen iyo runtii shacabka soomaaliyeed sida uga qayb qaateen gurmadka la sameeyey arrin soomaalinimo oo aada u weyn weeye waana arrintaas runtii in la bogaadiyo maantana meel looga soo dejeysto gacanta la isqabsado siyaasadda meel la iska dhigo yani runtii meeshan arrintan waxaa muhiima dadka kan cadda soomaaliyeed weye intaasoo soomaali ah inay maanta soo dhex dhigaan qarax intaas umada intaasa ee maanta musiibada dad dhalinyara maanta mustaqbalkii dalkan dadkii ahaa oo ku dhintay in dadkaasi meel looga soo dejeysto runtii oo gacanta la isqabsado oo dadkaas maanta meel dambe oo dhigaan cirib laga waayo dalka soomaaliyed waa muhiim waana runtii bogaadinaya intay ka qayb qaadatay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo sidii loo gurmuday adduunkana waxaan runtii baaq ugu diraynaa wixii aan gaarsiin karnada waa gaarsiinay in runtii si deg deg ummadda soomaliyeed loogu gurmudo dadka dhaawaca ee hadda yaalla ayaguna dadkaas in sidii yani waxay u baahan yihiin caafimaad aada u muhiimsan mudday ku qaadanaysa dadku inay kasoo qabsadaan waxaan oo kaleeto in ilaa ay qabsanayaan runtii la garab istaago ummadda shacabka soomaaliyeed dijaabkeena inaan u furno maanta wax allaa wixii aan ku maaragtay tari karno dadkaas iyo qoysaskii dadka ka dhinteen oo dhan cumar waxaad ku sugan tahay dalka talyaaniga ood igala hadlaysaa madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlaya banaanbaxa ka dhacay garoonka magaalada muqdisho oo dadka faraha badan ay isugu soo baxeen waxa uu sheegay oo ugu baaqay siyaasiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan wuxuu fariin u diray siyaasiyiin uu ku sheegay inay xiriir la leeyihiin wadamo shisheeye dabcan shaksi maanu magacaabin laakiin waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta lagu tiriyay inay xiriir leeyihiin dalal shisheeye oo imaaraadka carabta uu ka mid yahay fariinta uu dirana waxay ahayd wuxuu yidhi waa aan iska dhigno khilaafka iyo siyaasadda dhinac al-shabaab aan uga soo horjeesano meel uga soo wada jeesano kadib wixii mucaarada iyo wixii siyaasaddeena kasoo horjeeda ha usoo laabtaano baaqaas ka waragta waa la qabaa runtii madaxweynaha waa la qabaa hadduu baaqaas jeediyo ma maqan laakiin waa la qabaa in maanta runtii waxa weye ummadda soomaaliyeed meel looga soo wada jeesto weye arrin wixii siyaasada maanta waktigeeda maa siyaasadna meel la iska dhigo shacabka soomaaliyeed gacanta isqabsadaan dowladda dadka soomaaliyeed kulli in arrinta tan meel looga soo jeesto weye uu runtii la cirib jiro la dabargooyo dadka kan dadka kan ilaa labadii kun iyo sagaalkii markii aniga iyo sheekh shariif aan jabuuti ka imaanay oo dalkan keennay waxaan isku daynay si kasta in loola hadlo hadal loola furo lasoo dhaweeyo wadaadadii maalintaas nagu dhex jiray ee runtii hadal hadalka ku jiray waxaa ka mid ah sheekh cabdiqaadir qacmi oo ay dileen dadka kaleeto sheekh umul iyo kulli ayagoo dhan waxay maanta way raadsanayaan qof ay u aabiyeelayaan maleh runtii cadaawad aanan yacni lasoo koobi karin ay ummadda soomaaliyeed u hayaan waa qabaa baaqaas waa soo dhaweynaya waxyaalaha ku baaqay in dadku gacanta qasadaan meel laga soo jeesto dadka kalena maanta maalin dambe aysan nooga dambeyn sidii looga dagaali lahaa